mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamanka federaalk soomaaliya ayaa xarunta golaha shacabka ku yeeshay kalfadhiga lixaad kulankiisi lixaad waxaana shir guddoominayey guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka cabdulaahi cumar abshirow mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamanka dalka ayaa ansixiyey hindisa sharciyeedka cadaaladda da-yarta soomaaliyeed waxaana ogolaaday boqol soddon iyo sagaal xildhibaan laba xildhibaan ayaa diiday wax ka aamusayna ma jiraan sida uu ku dhawaaqayo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka hinsharciyeedka cadaaladda dayarta soomaaliyeed waxaa u codaysay haa ugu codaysay ogol boqol soddon iyo sagaal xildhibaan waxaa diiday laba xildhibaan wax ka aamusa ma jiro sidaa daraaddeed sharciga waa ansax intaas kadib wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda soomaaliya xasan macalin maxamuud ayaa xildhibaanada golaha uga mahad celiyey ansixinta hindise sharciyeedka cadaaladda da-yarta soomaaliyeed wuxuuna sheegay muhiimadda hindise sharciyeedkan uu u leeyahay jiilka soo koraya waxaan ku faraxsannahay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka tallaabada aad maanta qaadeen xildhibaanada golaha shacabka aad iyo aad aad ugu mahadsan tihiin sidaaad uga doodeen aragtidiinna uga dhiibateen waajibkiinna uga gudateen islamarkaana u ansixiseen sharcigan dhammaan golaha iyo guddiga cadaaladda iyo garsoorka maanta waxaa tallaabo wanaagsan u qaadnay dhanka xaqiijinta xuquuqda da'yarta soomaaliyeed maxaa yeelay xeerku wuxuu jidaynayaa xannaankii lagu dhaqan celi lahaa da'yarteenna si ay u noqdaan kuwa bulshadooda waxtara waxaan ku hanweynaa inuu xeerkan soo baxa si ay noogu suurto gasho inaan horumarinno hannaanka maxkamadaynta haynta soo qabashada iyo dhaqan celinta carruurta aad iyo aad umahadsantiin sidoo kale kulankii maanta ayaa lagu ansixiyey hindisa sharciyeedka sharciga canshuuraha dakliga kaas oo ay ogolaadeen boqol soddon iyo siddeed xildhibaan laba xildhibaan ayaa diiday waxaana ka aamusay hal xildhibaan sida uu mar kale ku dhawaaqayo cabdulaahi cumar abshirow natiijada codayntii hadda ugu dambaysay oo ku saabsaneed hindis sharciyeedka canshuurta dakliga waxaa koorabka guud wuxuu ah boqol afartan kow xildhibaanaha saxiixda kooramka maanta waxaa ogolaatay ogol uga codaysay boqol soddon iyo siddeed waxaa diiday laba xildhibaan waxaa ka aamusay hal xildhibaan saa daraaddeed sharcigan sharciyeedkan canshuur dakliga waa ansax wixii maanta kabilaa golaha shacabka ugu dhaqangeliyey waxaan u gudbin doonaa sida ugu dhaqsiyaa badan golaha aqalka sare aada umaasantiin biixi iimaan cige wasiirka wasaaradda maaliyadda ayaa ka mahad celiyey meelmarinta sharcigan ugu horeyn guddiga miisaaniyadda iyo arrimaha maaliyadda oo shaqo fiican runtii ka soo qabtay tacabna geliyey xeerka cashuuraha dakriga hadday timaaddo diyaarintiisii hore oo taladooda mar walba si joogtaa noola wadaagay iyo hadda oo afhamihii kala duwanaa runtii ay ilgaara u yeesheen si ay u hubiyaan inuu maslaxadda qaranka sharcigani u adeegayo kobocana saldhig u noqonaya dhaqaalaha aad iyo aad baan ugu mahad celinaya runtii wakhtiga ay geliyeen iyadoo rabadaan ah oo howluhuna iska badan yihiin aad iyo aad baan u bogaadinaya waxaa kaloon jeclahay inaan bogaadiyo golaha shacabka oo runtii iyaguna si xilkasnimo ah waajibkoodii qaran ee dastuurigaha uga gutay dhinaca kale mudanayaasha golaha shacabka baarlamanka soomaaliya ayaa akhrinta labaad marsiiyey hindise sharciyeedka sharciga hay-adaha maaliyadda iyo hindise sharciyeedka shirkadaha caymiska waxaana guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka oo kulanka soo xuray uu faray guddiyada ay quseeyaan in labada hindise sharciyeed ay soo diyaariyaan akhrintooda saddexaad dibna golaha ay ugu soo celiyaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho